الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أحبابي في الله أسلام كبالا سنين ما أنت وقبقبدي قنانتك محاضراتك سوسع ذي تضباتك وشيخنا الشيخ محمد عمر دير أو إنوجي ديني إن شاء الله haddii ilaahay subxaana watacaala u ogolaado maanta muxaadarada inoogu dambaysa waxay noqon doontaa addacwatu ila allah insha allahu tacaala waxaa inooga dambayn doonaa qadar daqiiqada ah ama toban daqiiqo oo wasiyada sheikha reer oslo ugu talagalay ah kadibna insha allah sheikhaan ismac salaameyn doonaa oo maantaba safaraya insha allah waxaan idinka codsanaynaa sheikha inaa usoo ducaysaan biidni illaahi tacaala ciddii maaragtay dana gaara ka lehna insha allah sheikhu si gaara maaragtay ula kulanto muxaadaradaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa dacwadii socoto insha allah wajazaakum allahu khayra
بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد كلمتنا maanta waxa ay la xidhiidhaa usuulu dacwati ila allah ilaahay xaggiisoo dadka loogu yeedho bal waxyaabaha qofka looga baahan yahay iyo arrimo la xidhiidha waxaynu xusi doonnaa in ilaahay xaggiisa dadka loogu yeedhaa maxay tahay mawaajib mise sunne midda labaad waxa weeye fadli intee leeg baa ku jira midda saddexaad hadafka laga leeyahay waa max midda afraad arkaanta iyo tiirarka lafdhabarta u ah waaye dhowrkaa qodob baynu wax ka odhan doonaa marka hore addacwatu ilallaah dadka had iyo jeer cidda yeedhaa way badan tahay cidda daaciga ahi way badantah caalamkan idaacado badan baa yeedhayo joornaallo badan baa yeedhayo baaqiyo badan baa baxaya laakiin baaqyadaasi qoloba dhanbay kaga soo dhufanaysa qaarkood waxa weeyaan ducaatun calaa abwaabi jahannam albaabada jahannamo qaar taagan oo dadka naarta jahannamo ugu gacan haadinaya ama idaacad ha ka yeedheen ama xaflad ha ka yeedheen ama t v ha ka yeedheen qayb kale qabaliyad bay dadka ugu baaqaysa qayb kale kaalaya cunneeh iyo ma iska cunnaa iyo sidii bahalkii raqda isugu yeedhan jiray waar sidee wax loo cunaa adduunyada iyo sidee wax loo helaa fii sabiilihum guri ayaa qolo kale isugu yeedhanaysa marka waxay yeedhayaa way badan yihiine yeedhmo maxaa teebaa u wanaagsan teebaa u fadli badan waa yeedhmada ilaahay xaggiisa loogu yeedho dadka marka xukunkeedu talow muxuu yahay ma sunnaa ma waajibbaa adigaaga muslimka ah haddii aad wadaadkii tahay iyo haddaad waranla tahay iyo haddaad madax tahay iyo haddaad ragti iyo haddaad dumar tahayba xilka kaa saaran ilaahay xaggiisa inaad dadka ugu yeedho talow muxuu yahay waxa ay culimmadu ku tiriyeen inuu yahay waajibun kifaa'iyun cala alummati alislaamiyati jamiican ummadda islaamka dhammaantood waa waajib saaran horta siday u dhan yihiin waajibkaasi wayna wada saaran yahay kulluna inaynu isu taagno oo adigu aanad odhanin wallaahi dacwadda iyo diin faafinteeda iyo waxsheegeed wadaadunbaa ka mas-uula hadday sidaa noqoto waa aragtidii calmaaniyadda ay yidhaahdeen maa lilaahi lilaahi wamaa liqaysar liqaysar wixii diinana dee ilaahay baa iska leh wixii arrimaha kalena dadkii maamulka iyo waxaa saarah arrintaasi waa arrin ummadda islaamka kol haddaad islaam ku abtirsanayso inaad isu dhigta itaal kastaba ha lahaatee inaad diin ilaahay ka qayb qaadata fidinteeda arrin iyo adduun iyo awood iyo aqoon mid kastaba kaga qayb qaadoo waa midh faral inagu ah waabuu inagu ammaanayba ilaahay kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaas ta'muruuna bilmacruufi wa tanhawna cani lmunkar wa tu'minuuna billaah ummadaha ugu khayr badateen baa laydhi laakiin shardigu waa maxay dee wanaaggana waa isfaraysaan xumaantana waa isu diidaysaan ilaahayna waa rumaynaysaan waa kii axadu asaxaaba baa wuxuu lahaa ummaddan khayr badnaanteeda ilaahay hal shardi unbuu ku xidhay oo ah inay xilkan isa saaraan dacwad ilaahay haddii shardigaa laga waayo khayr badnaantii ma jirto doorasho kale oo dadka ilaahay uu doorto oo dee abtirsime iyo ehelnimo ahoo ka dhaxaysa ilaahay iyo addoommaha ma jirto oo aan ahayn shuruudda uu u dhigayo qur-aanku kaasi waa qodob waxaa kaloo ilaahay uu bixiye amar baabkan aynu ka hadlaynaabuu amar inagu siiye sidaynu u dhannaha aayadda hore waxay tilmaamaysa kuntum khayra umma waxaad tihiin ummadta ugu khayr badan yaa lala hadlaya ma madaxdaa lala hadlaya ma wadaadadaa lala hadlaya ma koox gaaraa lala hadlaya deme waa ummadoo dhan haddaad tidhaahdo koox gaaraa lala hadlayaa macnaheedu adigu waa inaad daaqadda ka baxday kuntum khayra ummatin ummad kuwa ugu khayr badan maa noqoteen haddaa waajibkaa fulisaan haddaad tidhaha qoro gaaraa lala hadlayaa dee adigu khayriyadii aad ka baxaysa marka waa ku wada jirnaa alla wuxuu uhi udcu ilaa sabiili rabbik bilxikmati waalmawcidati alxasana udcu ilaa sabiili rabbik cidda uu la hadlaya rabbi waa qof kastoo mu'mina qof kastoo aan shahaadanaya ummaddeenna ka mida ilaahay waajibkan wuu saaray waajibkaa taasaynu horta rakisaynaa oo ummadoo dhan inuu xilkani u yaallo amar kalena ilaahay uu bixiyey isagoo inala hadlayo wuxuu yidhi waa aayaddii saddexaad waltakun minkum umma yadcuuna ila alkhayr waya'muruuna bilmacruuf wayanhawna cani lmunkar waltakun minkum umma allaamu laamu lamr laamku waxa uu tusinayaa cilmi alcarabiya marka la eego amar buu tusinaya ha la ydinka helo ummad dad ha la ydinka helo qaybtii qayb idinka mid ah ha isu taagto inay wanaagga faraan xumaantana u diidaan ee dacwad faafiyaan waxay culimmadu leeyihiin waajibkani yatacayan hada alwaajib cala alimaam wa huwa mas-uulu raciyati gaar ahaan dadka ummadda mas-uuliinteeda abaa xilkani uu dusha ka sii saaran yahay qalad bay ka fahmeen dadka muslimiinta madaxda u ahi waxay ka fahmeen hogaaminta qalad iyo siyaasadda iyo hogaaminta waxay ahayd siyaasa sharciya tacriifkeeduba xiraasatu diin wa siyaasatu dowlati biddiin in xiraasatu diini bidowla inay dowladdu ilaaliso diinta diintuna dowladda hogaamiso asalka siyaasadda shareecadda caynka ahaaba waxa u horeeya ee madaxda muslimiintu ay mas-uul uga yihiin ummadda waa diinta intaan warshado la gaadhin aan laamin la gaadhin aan beera la gaadhin aan caafimaad la gaadhin kow raasamaalka u horeeya ummadda u ilaalinaya waa diinta waa ta macruufka ah ee dee daaqadda ay ka tuuran inaga ilaaliya maanta inaga ilaaliya yaan la inagu soo bidhaafsanin diin iyo waxa aynu sheeg sheegnee taasi bay ummadda uga mas-uul yihiinba ugu horraynba waaya sidaasiibuu ahaa abubakar sidiiq radia allaahu canhu cumar khulafaa uraashituun iyo madaxdii ummadda waxaa kale oo waajibkaasi uu ku sii adkaanaya cidda diinta aqoon u leh waayo shay walba cidda aqoon u leh baa marti had iyo jeer looga yahay iyagaa si fiican dadka uga haqabtiri kara u gaadhsiin karaa marka culimmada iyo dadka aqoon-yahanka ah ee diinta macrifada u leh iyagana faral bay ku tahay diinta inay dadka gaadhsiiyaan oo cilmigoodu aanu noqonin mid sida maktabadda oo kale meel ay la fadhiistaan ila cilmiga maktabaddu ma hadlo ee waxaa lagu sharxaa un gidaarada marka cilmigoodu waa inaanu noqonin zayalmaktaba kii meesha lala fadhiisanaya cilmiya taxarag dhaqdhaqaaqaya oo baraka leh oo faa'iido leh oo dadka gaadhaya waa inuu noqdaa ilaahay baa wuxuu uhi waid akhada allaahu miihaaqa aladiina uutuu lkitaab latubayinunnahu linnaasi walaa taktumuunah ilaahay baa ballan ka qaaday kuwii kitaabka la siiyo ballantu waa maxay isagoo dhaar ka qaaday dadka u caddeeyo ha ka qarinina baa ilaaha wuli latubayinunnahu linnaas walaa taktumuunah ummadda u caddeeya diinta iyo waxyiga ilaahay ammaanada uu idiin dhiibay ee nebi maxamed ka dhaxasheen ummadda gaadhsiiya sida ugu quruxda badan ee ugu waafisan cabduraxmaan binu sakhra dawsi asxaabigii abi hureyre la odhan jiray waa sida la ogsoon yahay dee waxau ahaa asxaabiga ugu xadiid badan buu ahaa camrubnu caas baa iga cabdillahi bnu camrubnu caas ayaa iga xadiid badan buu odhan jiray laakiin macnaha xagga qoraalku yaqaanee wax badan buu qoray buu odhan jiray laakiin xagga tirada marka la eego abi hurayra ayaa cabdilaahi ka axaadiis badnaa oo cabdilaahi xagga maamulka iyo jihaadka iyo aabihii ku mashquulsanaa ayuu inta badan u baydhay amaba waxaa la yidhaahdaa wuxuu aada u yaqaanay towraadiyo markaasaa ragga qaarkood odhan jireen war saxiifadaadii iyo xaashidii aad lahayd waxba ha nooga akhriine ee towraad ka soo qortae bal waxaad wax nooga akhridaa xadiidkii nebiga marka sababahaasaa yareeya xadiidkiisa abi hureyra ugu tiro badan shan kun iyo siyaado xadiid buu wariyey berigii dambe ee dhaxalkii nebiga la qaybsaday calayhi salaatu wasalaam ee nin waliba wixii uu nebi maxamed ka maqlay sheegayaba abi hureyre wax walba abi hurayra abi hurayra qaala abu hurayra ruwiya can abi hurayra abi hurayra bate soo noqnoqday kolkaasay yidhaahdeen dadku akara abu hurayra war nin abi hureyruhu xadiis badan ah abi hureyradaasunbay dadku hayaa qaar baa xaasiday ila had iyo jeer aar xasana baa wuxuu istaciinu umuurakum bilkitmaani fa ina kula dii nicmatin maxsuud kullu dii nicmatin maxsuud qof kasta oo nicmo ilaahay uu siiye waa la xaasidayabuha marka nicmada aqoontuna waxyaabaha la isku xaasiday ka mid tahy abi hureyre xaasideen ilaa yowmina haada dee qaarba ka daba qaylinaya oo jaraa'idka wax ku qora oo iyagoon abi hureyre agtiisa iman karaynin wax ka sheega markii ay hadalkaa badiyeen ayaa waxa idhi wallaahi haddaanan aayad qur-aanka ka mida islahayn way ku qabsanaysaa oo aanan islahayn waad ku xujoobaysaa waxba maan sheegana waan iska aamusi lahaa aayaddii waa tan ilaahay baa wuxuu yidhi ina aladiina yaktumuuna maa anzala allahu min albayinaati waalhudaa min bacdi maa bayannaahu linnaasi fi lkitaab ulaa'ika yalcanuhum allah wayalcanuhum allaacinuun ila aladiina taabuu waaslaxuu wabayanuu faulaa'ika atuubu calayhim wa ana atawaabu raxiim ina aladiina yaktumuun maa anzala allahu min albayinaati waalhudaa kuwa qarinaya ilaahay waxyiguu soo dejiyey iyo aayaadka cadcad kuwa qarinaya intii aan kitaabka dhexdiisa dadka ugu caddeeyey buu ilaahay yidhi kuwaa waxa nacdalaya ilaahay waxa nacdalaya cid kastooo ilaahay ka tala qaadanaysa oo wax nacdalaysa oo dadkii aqoonta diinta ulahaa faafin waayo dadka toobad keenay ee wanaajiyo wixii ay kharibeen ee wixii ay qariyeenna caddeeyey kuwaa mooyaane kuwaa waa ka toobad aqbalaya marka waciid adag baa aayadda ku sugan nacdal baa dusha ilaahay uga tuuray qofka ammaanada iyo diinta intuu yaqaano gudan waaya amahun guri ku raadsaday iyo maslaxad ama iskala aamusa ama agrasho la yimaada waayo ammaano la khiyaamayo ta diinta ugu daran halkaasaa iyadana aad aragtay runtii waajibka saaran qofka aqoonta diinta u leh xilkaa weyn baa sii saaran cidda diinta aqoon u leh waaya aayaddaasaan ka baqayaa buuhi abi hurayre saa darteed ammaanadan baan gudanayaa wixii aan nebi maxamed ka maqlay baan ummadda gaadhsiinayaa laakiin haddaanay taasi jiri lahayn waabaan iska aamusi lahaa xasanadoodii baa badatay iyo wax sheegmadoodii kuwane waxba umaanaan sheegneen buui nabigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu ku xusay xadiid kaloo xasanoo axmed uu warinayo man su'ila can cilmin fakatama uljima yowma alqiyaamati bilijaamin min naar qofka cilmi la weydiiye qariya maalinta qiyaamaha waxa lagu xakameeyaa xakamo naara xakamaa waad fahamtay xakamo waa bahalkan dameerka iyo faraska iyo qawlalka laga geliya halka afka si dib loogu soo hayo ama loogu wadwado kaasoo holcaya ayaa afkii ammaanada ilaahay gudan kari waayey dhag lagu siinaya waxaasoo halaagabaa ku soo arooray wadaad afkiisa haystayoo shibta iska galay ama ha baqdo baqaha iska yaro badaneh iyo ka muquurada eh baqaha waxaa ka mid noqon kara eed iska dhowrnimo nastureeh in badanoo culimmada ka midii way yar mastuurteenoo waxay sidaahdeen wallaahi meesha irhaab iyo waxna waa la sheegayaa si yarna goontanaadaaba la isu geynayaae armay ku fiican tahayba inaad iska yar madax galato intii cajalad lagaa duubi lahaa intay rikoorhka hoos dhigi lahaayeen waaya allah ina asturo axmed ibnu xambal ayaa la xidhay wuxuu ka mid a eeg culimmadii iyo raggii turaadkan dhaxalkan islaamka inoo qoray mid walba waa la soo garaacay oo diinta islaamka ayaa daraaddeed loo dhibay imaamu shaafici iyo axmed ibnu xambal iyo axmed ibnu xambal ayaa la xidhoo waa la garaacay dhowr madaxweyneha iska bedelay intuu xabsiga ku jiray axmed ibnu xambal waa garanaysa waa saaxibulmadhab madhabtan xanaabilada la yidhaahdo sheekhii qoray weeye markaa isagoo xabsiga ku jira ayaa waxa ka naxay askartii garaacayay afarta calaalcalood bay ka garaacayeen askartii baa naxay oo waxay yidhahdeen war annaguna kaa inkaar qaadannay oo dee dabadaana laga wadaa inkaar baa nagu dhacday annagana adiguna waa adigana waad kadeedan tahay waar waxaan lagugu khasbaya maad intood haa tidhaahda xabsiga iskaga baxda qaar badanoo wadaadiiba intii haa yidhaahdeen bay ka takhalluseene sannado dhanunbaad la soo jiiftaa maxaa ku soo maxaa ku soo ligay markaasaa wuxuu idhi bal waxaa eegtaan waxa dad dibadda jooga ee doonaya inay wax iga qoraan intaasoo qof baa waxay leeyihiin waar waxa dadkaa kale hadalka yidhaahdeen waxba dhagaysan maynee ninkaa xaqa u dhabar adeegee laydha axmed ibnu xambal muxuu sheegay maqaaladiisaannu qoraynaa oo dhaxalgaleh marka waxaan u tudhayaa naftayda maahae waa dadkaa lumaya buui labunbaa meesha isberber taaganoo inaan anigu nasto oo dadku ay hallaabaan iyo inaan anigu iska samro oo dadkaasi ay hanuunaan ilaa wakhtigeeda inta la gaadhayo markaa waxaa lagu haystoo lalahaa dee nimankii muctasiladaha dhibka badnaa ee madaxda watay waxaa lagu qasbayay qur-aanku waa makhluuq isaguna wuxuu lahaa ma ahee waa kalaam ilaahay makhluuq waa qur-aanku waa mid la abuuray bay lahayn waa makhluuq isaguna wuxuu lahaa waa sifo ilaahay ee makhluuq maaha sidiisaana sax ahayd sidiibuu ku adkaystay intii maamuladii oo dhamm iska bedelaya markii u dambaysa akhirkii la soo daaha almuhim sidaasuu nabigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam waa man su'ila can cilmin cilmi loo baahan yahay oo cid kaloo la weydiiya aanay jirin hadduu noqdona dee waabu sii adkaan badan yahay marka waa ammaano culays badan runtii qofkana in lagu ixtiraamo ay tahay oon iraaq iyo cidhiidhi la gelinin isaguna ammaanada inuu guto ay tahay man su'ila can cilmin waa kuwa culimmadu yidhaahdo qaacida usuuliya oo jirta wujuubu lbayaani waqta alxaaja marka cilmiga loo baahan yahay waa inuu qofku caddeeyo wakhtiga baahi jirto sidaasi weeye oo mas-uuliyaddan dacwadda iyo diinta faafinteeda in diinta ilaahay ay dadka gaadho si ha qabla'aana meel walba laga gaadhsiiya mass midiyaha iyo warbaahinta laga gaadhsiiyo oo shaarica laga gaadhsiiyo oo masaajidka laga gaadhsiiya cumar ibnu cabdilcasiis ayaa wuxuu lahaa war cilmigu yuu noqonin mid qarsooma ee cilmiga bannaanka dadka ugu soo saara cilmiga bannaanka ugu soo saara buu lahaa waxyaabaha ilaahay inagu cawilay waxaa ka mid a cilmigeennan furane xalqadda lagu akhriya iyo masaajidka iyo shaarica waxyaabaha ilaahay cilmigeenna ku badbaadiyey buu ka mid yahay sidaa daraaddeed baa dhul badan markii cilmigii macaahidda iyo jaamacadaha iyo meelo kooban uu galay oo uu ka baxay bannaankii iyo masaajidkii laga koobay dad badan baa cilmigii waayeyba cilmigii bay dad badani waayeen mar baa booqasho waxaa ku tegay jaamicul ashar ama jaamacadda ashar waxa aan islahaa dee waxa lagu akhriyayaa malaa xalqado badanoo ugu yaraan sida kuwiinoo kale ah maba jiraanba jaamicul ashar oo culimada in fara badanoo ka mida ay ka soo baxeen xalqad cilmiya laguma hayo oo laguma akhriyayo sidaa daraaddeed baa markii jumcadii la tukaday ee khatiibkii sheekhal asarkii uu ka soo daadegay khudbaddiiyo salaaddii uu tukiyey salaadda kadib ayaa dadkii oo dhammi ku soo uruureen markaasay maca dumarkiina masaajidkii iska soo dhex galeen raggii baahi diineed ba hayso diintii bay u haraadan yihin bal inuu ninkan sheekhani bal inuu wax wacdiyaabay isleeyihin oo wacdigii ay waayeen meelaha kale laga xidhay ayay leeyiin bal maanta waa jumcee sheekhu bal inuu waxuun sheego kelmadii yarayda uu sheegayey dumarku iyagoon raggaba iska eegin ayay sheekha uun eegayeenay dhegaysanaya marka waxaan dareemay meeshii inay baahi cilmi iyo baahi diinee taallo oo dadka ay ka qabeeli laayihiin waaya taasi waa taa weeye oo had iyo jeer aqoonta ehelkeeda ayaa waajibkani si dheeraada uu sii saaran yahay qodobkaasi waxa weye xukmu dacwa dacwadda diinta islaamka in la faafiyo oo maalkaaga aad ku bixiso oo xooggaaga aad ku bixiso oo wakhtigaaga aad ku bixiso oo aad ku bixiso fikirkaaga inay waajib tahay baynu halkaa ka aragno ilaa wixii la horu marinayaaba intaaba uu u baahan yahay qodobka labaad aynu usoo gudbi lahayne usuusha dacwadda ka midii waxa weeye fadlu dacwa fadlu dacwati ila allah ilaahay xaggiisaoo dadka loogu yeedho ajri intee la-eg bay leedahay haddii aad hawshan gasho maxaad ka helaysa dee waa fadli weyn bay leedahay fadliga ugu horreeya waxa weeye adaaba horta ku ilaashanba adigu waa qalcadaad geli lahaydba oo laba midun bay noqonaysaayoo in adiga laguu baaqo oo kii loo yeedhi lahaa aad noqoto iyo inaad adugu waxu yeedho waa labadaa miduun kii loo gacan haadinayey iyo kii waxu gacan haadinayay iyomaa miisaan roon si kale haddii loo dhigo colka ka difaaca ku jira iyo ka weerarka ah iyoma awood badan dabcan ka weerarka ah marka ugu markay ugu sahlan tahay adigu kolkaad xil isa saarto ee tidhaahdo wallaahi adugu adcafu naas ma tihid dadkii kii ugu tamartadarnaa ma tihid kii ugu jaahilsanaa ma tihid laakiin waxaad tahay mid qof ilaahay abuuray oo tamar leh oo dad badan dhaama oo wax kordhin kara ead xilkaa isa saarto kii wadana aad garabka qabato wixii aad ku biirin karto adigaa dhowrsoonaanaya horta taadaaba kuu badbaadaysa naftaadaa badbaadaysa marka horeeya marka dacwaddu sideedaba waa qalcad la galo oo ibleyska iyo hujuumka cadowga meel lagaga dhowrsoonaado weeye inaad adugu tahay ka khayrka baahinaya inaad adugu tahay ka masjidka jooga inaad adugu tahay dadka khayrka wadaka ka agdhow inaad adugu tahay ka wax qoraya ka wax baahinaya horta waa qalcadaad ku jirto taasi waa mid weeye midda labaad waa muhimatu rusul waalambiyaa wahum ashrafu lkhalqi wa akramuhum cala allah intuu ilaahay khalqi abuuray kuwii ugu sharaf badnaayoo ambiyadii iyo rususha ahi waa muhimadoodii iyo shaqadoodii cid waliba shaqay leedahay laakiin takhasuska ay iyo hawsha u gaarka ahayd ambiyada iyo rususha waa dacwadda ayay ahayd nebi maxamed baa si gaara ilaahay ula hadlay dabcan innaguna amarkaa waynu ku jirnaa oo waynu kula soconnaa nebiga calayhi salaatu wasalaam amarka ilaahay wuxuu ku yidhi qul haadihi sabiilii adcuu ila allah calaa basiiratin ana waman ittabacanii qul waxaad tidhaa nebi maxamedow haadihi sabiilii wardadiiw taasi waa waddadaydii waa waddadii islaamnimadii iyo waddadii xaqa adcuu ila allah ilaahay xaggiisaan dadka ugu yeedhayaa waddadaas oo mara baan leeyahay wadda wax kaloon dadka ugu yeedhayoon ku abaabulayaa ma jiro ilaahay xaggiisaan dadka ugu yeedhayaa calaa basiira calaa basiira basiiradu waa anigoo aqoon ula wixii aan idinku yeedhay asalkeedaba haddii aanad shaygaa dadka ugu yeedhayso aanad garanaynod jaahil ka tahay waad adiguna waad ambanaysaa ummaddana waad ambinaysaa marka waa inaad ugu horrayn xoogaa sahayee qaadataayoo waxa aad gudbinaysa aad garanaysaa inuu yahay shaygii saxda ahaa sidii u fiicnaydna aad u gudbinayso aakhiru sabaankana inkaaraha dhacayay ka mid tahay qaar aan ehel u ahayn inay wax sheegaan inay isu soo taagi doonaan nebigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu tilmaamay aakhiru zamaanka dadku inay ittakhada naasu ru'asaa juhaal dad madaxabay samayn doonaanoo jaahiliina ayay samaysan doonaan oo aan diin iyo alla kacabsi iyo ammaano midna lagu soo dooranin ayaa iska duuban doona markaasay dadka iska soo hor farfadhiisanayaan intay xoog iyo xuurto ku qabsadaan kolkaasaa fa aftawhum dadkii fatway siinayaan fadalluu wa adalluu iyana way lumeen dadkana way lumiyeen waa nin madaxoo ummad islaama buu madax u yahayoo markaasuu diinta ka jawaabaya sidii muftigii u weynaagu yahay markaasuu duunyada ka jawaabaya markaasuu dhakhtarnimada ka jawaabaya markaasuu aakhiriya adduunyadaba ka sheekaynaya markaasaa wax iska soo oodayaaba aanay jirinba wax walba waxaad mooddaa kii mutakhasiska ku ahaa inuu yahay marka qofku uu wax sheegayo waxa uu ugu yaraan dadka u sheegaya calaa basiira waa inuu garanayo waa inuu garanayo shaygaas haba koobnaadee taasi taa weeye ilaahayna subxaana wa tacaala waxa uu xusay yeedhmo oo dhan marka la ysku daro yeedhmada ugu fadli badan ee ilaahay ugu jecel yahay ee qofka uu kaga raalli noqonaya inay tahay addacwatu ila allah waman axsanu qowlan miman dacaa ila allah wacamila saalixan waqaala inanii min almuslimiin waman axsanu qowlan yaa ka hadal wanaagsan buu ilaahay leeyahy aayadda u fiirso hadaloo dhammi wuu iska bataye yaa ka hadal wanaagsan qofka ilaahay xaggiisa dadka ugu yeedhay wa qaala inanii min almuslimiina markaasaa wuxuu leeyay anugu muslimiintan ka mid ah culimmadu waxay leeyihin kelmaddaa la raaciyay sirta ay sheegaysaa waxa weeye haada daaci yactazu bidiinihi wa biislaamih waxa uu ku faanayaa islaamnimadiisa iyo iimaankiisa iyo manhajkiisa iyo shayguu dadka ugu yeedhayaabuu ku faanayaa dadkii wuu ugu yeedhay waxaanu leeyahy waryaadhaheen waar anigu muslimiintan ka mida waar anigu islaamkaygaan ku faanaya macnaha islaamka kama faanayo islaamka iskama qarinayo macaalimtiisa iyo islaamka waxa lagu yaqaano kama taharubayo kama baxsanayo laakiin islaamnimada iyo calaamadaha lagu yaqaano wuu ku faanaya wuu ku faanaya macnaha taasi waxay tusinaysaa qofkaasi mabdi'iisana wuu ku kalsoon yahay islaamnimada ah naftiisana wuu ku kalsoon yahay waata in badanoo muslimkaa laga la'yahay naftoodiina way ku kalsoonaan waayeen mabda'oodiina way ka xishoonayaan qof baa laga yaabaaba inuu aqoon leeyahay islaamkana wax badan u kordhin karayo laakiin uu firdhad ku jiro oo uu ka baxsanayo shacaa'irkii islaamka calaamooyinkii diinta ilaahay ay lahayd ee nabiga calayhi salaatu wasalaam uu dadka muslimiintaa ku dhiiriyey calaamooyinkiibuu ka cararaya salaadii oo lagu arkay iyo maxaanku idhaahdaa iyadoo masaajidkii iyo jamicii uu tegaya iyo calaamooyinkii qofka muslimka olaa garhkii iyo halla wixii buu ka siibanayaa oo uu isleeyayaan bidhaantaasi kaa muuqan marka haddii aanad mabda'aaga ku kalsoonayn oo aanad naftaada ku kalsoonayn waxba gudbin kari mayse adigaa sidaad usii gaabanaysaabad libdhaysa sidaad usii yaraanaysaabaad lagu waayaya waaya wax kale iska daayoo dee waa adiga arkay maanta luqadii qur-aanku uu ku soo degay luqa alcarabiya ayaa ehelkeedii oo carab ah ayaa ayaa maanta in badanoo ka mida ay ka xishoonayaan inay ku hadlaan oo ay iska baadi doonayaan afar kelmadii yaraa luqooyinka ajinabigaa inay tuurtuuraan waaye waa kalsooni darrada dadkii muslimkaa haysa wey wa qaala inanii min almuslimiin taasay sheegaysa nabigu calayhi salaatu wasalaam isaga oo ka warramaya arrintan aynu hayno wanaaggeeda waxa uu leeyahy man dacaa ilaa hudan kaana lahu min alajri midlu ujuuri man tabica min hayri an yunqasa min ujuurihim shaya qofka hanuun walaalkii ugu baaqa waxa uu helayaa cid alliyaala ciddii hanuunkaa ku soo raacda ajriga inta ilaahay uu siiyo in leeg buu isaguna leeyahy haddaad toban qof masaajidka keenta iyo haddaad toban qof soo islaamiso iyo haddaad toban qof tarbiyayso oo islaamka ku kobcaan ay ku koraan oo islaamka ku koraan waxallo waxa inta aifka ku nool yihiin ajri u soconaya adiguna intooda in leeg baad leedahay markaa nebigu wuu iftiimiyeyoo maaha macnaheedu in ajrigii loo kala badhayo laakiin ilaahay isagana wuu dhammaystirayaa adna wuu kuu dhammaystirayaa camalkaagu adiga wax ku siinayaa qofkanaad sababta ugu noqotay isagana camalkiisu ku siinaya ina allaha kariim walaa yascubu calayhi shayun ilaahayna waa mid deeq badanoo waxba kuma adkaadaan subxaanahu wa tacaala markaa nabigu waxa uu leeyahy calayhi salaatu wasalaam ajrigooda in la eg baa la siiyaa ajrigooda in la eg nabigu wuxuu leeyahay mar kale isagoo cali la hadlaya laan yahdiya allaahu bika rajulan waaxidan khayrun laka min xumuri nacam caliyow inuu ilaahay kugu hanuuniyo sababtaada hal qof ayaa kaaga khayr badan geel cascas inaad hesho geel cascas oo aad u wanaagsan inaad hesho marka taasi waxaa la doonaya inaad ku fikirto talow sanadkan eeg adiga iska daa talow sanadkan maxaad qabatay iyo halkaad maraysaa iyo taa meel baad iskaga tiirisa nin sheekhabaa waxaa la yidhi wuxuu yidhi war hoy sunnaha la ilaaliyo war hoy sunnaha la ilaaliyo markaasaa la oo sheekh faralkii ka warran faralka ma nin baa ku safaadaya faralka macid baa ku safaadaysa sow isaga arrinkiisa meel iskama ynaan dhigin markaa sida aad wuxu miisaamaysaa waxa weeye adigu arrinkaaga meel baad ku tiirisa insha allah laakiin dadkii baad ku jahaysan tahayoo talow noocii takhsiimi jiray ee jaadka imisaad ka soo badbaadisay balwaddii talow kuwii daroogada ku jiray maxaa ka soo baxa talow kuwii gaalnimada ku jiray tacab maxaad sanadkan u geysatay talow dumarkii ka dhacay maxaad soo hanuunisay waxaasuu qofku ku fikirayaa sanadkii saasaad u xisaabtamaysa waxa uu leeyahy axad aclaami salaf man kaana yowmuhu ka amsihi fa huwa maqbuun waman kaana yowmuhu aqbaxa min amsihi fa huwa malcuun qofka maantadiisani ay la mid tahay shalay kaasi shaydaan baa ku kadiyey macnaha waxba umay kordhin halkiibuu ku darandooriyaya halkii kal hore uu taagnaa ama shalay uu taagnaabuu taagan yahay waxba umay kordhin namuu soo kordhin kaasi shaydaan baa ku kadiyabana qofka maalintiisii maanta ay ka liidato shalayna fa huwa malcuun kaasina nacdal baabuu yeeshay bayna macnaha dhaqanka salafkaa wuxuu ahaa inay kori jireen waxaa la doonayaa qofku inuu koritaan ku jiro diintiisa iyo cilmigiisa iyo cibaadadiisa iyo dacwaddiisa nabiga ducadiisii waxaa yidhi calayhi salaatu wasalaam allaahumma innii acuudu bika min alxawri bacda alkawr ilaahayow waxaan kaa magan galay dibu noqosho intii aan koray kadib xawrku waa noqoshada kawrkuna waa koritaanka intii aan hore u kacay een khayrka ku tallaabsaday ilaahayow dibu noqoshaan kaa magan galay sidaasuu qofka mu'minkaa u xisaabtamaya ahdaafu dacwa qodobka saddexaad waxa weeye ujeedooyinka dacwadda laga leeya waa maxay markaanaad dhaqaaqaysa diin faafinaysa maxaad xaqiijinaysa waxaynu xaqiijinaynaa oo hadafka u weyniiyoe acdamu ahdaafi dacwati irshaadu nnaas ilaa siraadi illaahi almustaqiim wa diinihi alqawiim wa ikhraajihim min adulumaati ila annuur wa min ashirki ila altawxiid wa jawri dulmi ila alcadl waalraxmati waalixsaan hadafkeenna u weyni waxa weeye inaynu dadka ku jahayno jidka ilaahaya toosan ee uhi wa anna haadaa siraadii mustaqiiman waa kaa aynu ilaahay baryay inaynu leenahay maalintii habeenkii shan jeer ihdina siraada almustaqiim ilaahayow jidkaa nagu hanuuni siraada aladiina ancamta calayhim kuwii aad u nicmaysa wadaday mareen ilaahayowna dabageli kuwuu nicmeeyeyna ilaahay isagaa fasira suuratu nisaa ka ah fa ulaa'ika maca aladiina ancama allahu calayhim min annabiyiina waasidiiqiina washuhadaa'i wasaalixiina waxasuna ulaa'ika rafiiqan kuwa rabac iyo rafiiq la noqda kuwaasaa wanaagsan marka dadka jidkaasaa lagu hagaya kudcurka gaalnimada iyo waxaa laga saarayaa macsiyadoo iftiinka iimaanka la geynaya waxaa laga saarayaa dadka jawrkaoo cadaalada la geynaya iyo ixsaanka iyo naxariista diintu ay leedahay ilaahay baa wuxuu uhi wainaka latadcuuhum ilaa siraatin mustaqiim siraad illaahi aladii lahu maa fi samaawaati wamaa fi lard alaa ila allahi tasiiru lumuur dadka waxaad ugu yeedhaysaa jidkaa toosan wainaka latahdii ilaa siraatin mustaqiim jidkaa toosan baa dadka ugu yeedhaysa aliflaamra kitaabun anzalnaahu ilayk litukhrija annaasa min aظulumaati ila annuur biidni rabbihim ilaa siraadi alcasiizi alxamiid eeg mar walba nasku wuxuu siraad baa la jeegay siraad siraad siraad siraadka waxaa la yidhaahdaa waddada had iyo jeer xaadhan aan turunturo lahayn maxaad u malayn isagoo mustaqiim kusii darsadayna ilaahay jidkiisa xaqaa markuu qofku soconayo waa sidaa macaanka iyo diintu dhadhanka ay leedahay qofka dareemaa waddada fiicana uu marayuu dareemaya marka hadafka u horreeyaynu u soconnaa waa kaa weeye dadka markaynu u yeedhno aynu isku agaasinno inaynu ku jahayno ilaahay ilaahay baynu ku xidhaynaa haddaynu dadka ilaahay ku xidhno oo dad ilaahay ay noqdaanoo kuwa uu qur-aanku rabbaaniyiin u bixiyey walaakin kunuu rabbaaniyiin dad ilaahay ay noqdaan iyagaa dhisaya dalka iyagaa dhisaya duunyada iyo dadka iyagaa dhisaya dowladnimada iyagaa keenaya dhaqaalaha laakiin haddii dadka aynu ilaahay barbar marino intaasoo dhanba way dejinayaan hadafka ahdaafta tafsiiliga kaasi waa hadafkii ijmaaligahaa guud buu ahaa hada ahdaafta tafsiiligaha waxaa ka mida iijaadu lummati saalixa almujaahidati saabira inaynu kawinno ama soo saarno ummad wanaagsan oo jihaadaysa nafta la jihaadayso shaydaanka la jihaadayso jahliga la jihaadayso cadowga la jihaadaysa oo saabira ilaahay u sabraysa ilaahayna wuxuu ummaddan ugu mano sheegtay intuu nebi maxamed soo diray inuu nebi maxamed asaasay oo uu udubada u taagay dowladay garbahaayaanay hareera taagan yihiin ummaddaa ummaddaa ilaahay u ammaanay huwa aladii bacaa fi lummiyiina rasuula minhum yatluu calayhim aayaati wayusakiihim wayucallimuhum alkitaaba waalxikma wain kaanuu min qablu lafii dalaalin mubiin aayaddaasi waxay tilmaamaysaa ilaahayoo ummadda ugu manno sheegtay wuxuu ummaddeennan ugu manno sheegtay nebi maxamed inuu soo saaray dad dad berigii horena xaabadhoos ahaa oo wax jira aan ahaynoo jaahiliyad ku jiray markii dambe islaam noqdeenna birfriin ka hadhay bay noqdeen konton sannadood gudahood bay cadowgii meel walba joogay sanka ka galeen oo gudcurkii ay u riixeen bari iyo galbeed iyo koonfur iyo waqooyi ayay saasay u kala riixeen markaasay liqeen shantii boqortooye ugu weynayd caalamka tii romanka tii bershiyanka tii jaynaha tii kale iyaduna hindida tii xabashida mid walba indhahay ka soo saareen konton sannadood wakhtigii rasuulka iyo wakhtigii khulafada waaya marka haddii abaari ay ku hayso waa abaarta dadka uun abaarta ugu darana cid heshaa maaha abaarta dunyada dadku waxay u haystaan abaarta dunyadae ilaahay haynaga saare waa abaarta dadka abaarta ugu daran innagu asalkeennaba iminka dee abaar dunya inama hayso soo faqri kama cabanayno faqri baynu ka cabanaynaa maogti xagga dadku maynu faqiir ka noqonnay mooyaane abaar duunye inama hayso oo dalka aynu joognaa kan loo soo doolayo ee loo soo qaxayo wuu ka dahab badan yahay oo waa ka shidaal badan yahay oo waa ka kalluun badan yahay oo wuu ka xoolo badan yahay oo wuu ka istaraatiijisan yahay afariyo toddobaatankii markii abaartii dabadheer ku dhufatay qaybo ka mida waddanka ayaa waxaa dhacay ciidamadii ruushka ayay yidhaahdeen qoladii wakhtigaa joogtae maamulka ahayd waa bal naga saacidoo diyaaradihiinna waaweyn dadka ku sooti dadka la gurayay bal ka warrama yidha abaaraha meeshkaa ruushkii baa la weydiiyey abaaraha meeshaa ka dhacay ka warrama iyo dadka baahida haysatay waxay yidhaahdeen waanwaannu arkaynay bay yidhaahdeen dad gaajoonaya laakiin cunnola'aani meehayn bay idhaaheen dadku way gaajoonayeen cunnola'aani laakiin meehayn falsafadaasaa la fahmi waayo maxaad uga jeedaabay dha way gaajoonayeen laakiin cunolaani mehayn dee kalluunkiioo ag rafanaya ayay ku ag bakhtiyayeen baydha halkan xeebtana dadku way ku bakhtiyayeen kalluunkiina meelahan agtoodu yaacyaacayay macnaa dadku waxay garan kari waayeen bay leeyihin bahalkan soo qabsadoo dubtoo biyaa ku cabba jahli baa jiray weye macnaheedu jahli baa jiray mid baa beri dhoweed wuxuu tegey indunuusiya qolyaheenna ganacsatada iyaguna sidan qaxoontiga meel walba ka dhacay ee soo waarida bagaashka u yarbadiyey markaa wuxuu yidhi waxaan doonaynaa sibidh sibidh baannu doonaynaa markab sibidh ah oo xaggaad ka timid oo dee waxaan ka imi wuhi berbera way ku qosleeno waxay yidhaha ma meeshii sibidhku laamidaba iska daadsanaa buurta sibidhka ee warshada baaba'day agteeda sawka sibidhku iska daadsan bay idhaahdeen laamida markaas adiguna ka soo safartay intaasoo kunoo kilomitir si aad sibid u qaadato marka waxay nimankaasi la yaabeen jahliga jahligay la yaabsan yihin marka waxaynu odhan karnaa abaar dad baa ina haysee abaar duuye inama hayso abaarta dadkaana khatar badan dadka waxaa laga fikiraya in qof mutacalimaha la soo saaro kii mutacalimka ahaa ee la soo saarayna sida loo dhisayay markay noqotay in diin laga ilaaliyey oo xiisadii diintu ay noqotay ta wakhtiga ugu dambayse la geeyo oo qofka dhigayaa uu noqday qofka ugu mushaharya la riixee la garbiyo ee la miskiinsado ee ardaygii ikhtiyaar loo siiyo inuu ka carari karo ee diintii dadka loo tusiyo waa dariiqadii isticmaarkuu socday wax liita waxaa la soo saaray qof mutacalim sheeganaya laakiin diintiisa aan waxba ka aqoonin oo aan aqoonna sheeganaya ammaanana lahayn ilaahayna ku xidhnayn waa taa dabeedna loo aayay taladii isticmaalkee la qaatay fuudkeedii baa la cabayo kulul waaya marka hadafka dacwadda laga leeya waxa weeye iijaad almu'min alsaalix qof wanaagsan ilaahay baa wanaagahayoo dadka hanuuniya inaynu howlgallo innagana sideeda markaynu dacwadda faafinayno ee diin ilaahay dadka aynu gaadhsiinayneen u gurmanayno macnaheedu maaha ama qasab maaha dadku inay wada hanuunaan innaga waajib bayna saaran oo a inaynu dadka gaadhsiino axadu aclaami salaf baa wuxuu lahaa min allaahi arisaala wa cala arasuuli albalaaq wa calayna atasliim war ilaahay risaaladdu keenaa iyo diintan rasuulkuna balaaq buu ku leeyahay dadka inuu gaadhsiiyo innagana tasliim baa laynaga doonayaa inaynu hoggaansanno sida ugu quruxda badan ee ugu dhammaystiran ee ugu nafti horannimo badan inaad dadka u gaadhsiiso diinta haddii markaa cid badani ku raaci weydo ama cid badani hanuuni weydo ama cid badani ajiibi weydo adigu waajibkaagii waad gudatay nabigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu xusay ambiyadii ilaahay uu soo dirayay qaarkood in dad badani raaceen qaarna in yari raaceen qaarna in koobani raaceen ambiyada qaar baa lay tusiyey buu idhi iyadoo laba un ay la socdaan midkoodna miduunu la socdo ambiyada qaar baan arkay markii filibka lagu soo hormariyey nebiga iyadoon cidiba la soconba waa nebi dhanoo la diro cidiba raaci weyday ilaahay ma qabsanayo leannahu isagu wuu gutay waajibkiisa rusulan mubashiriina wa mundiriina lianlaa yakuuna lilnaasi cala allahi xuja waa rusul baa ay ahaayeen baa ilaahay uhi aan soo diray dadka u bashaaraynaya u digayey si aan xujo ilaahay dadku uga helin oo aanay ugu cabanin maalinta qiyaamaha basharku ilaahayow dee waxba waxaanoo naaraadee noogamaa digin ilaahayu naarahaaga halkan ku dambeeya maxaad dee nooga digi weyda maxaad noogu sii sheegi weyde waannu ka gaashaaman lahayne si aanay taasi u imanin imikaba diraybaa ilahay rusushiiyo dadkii wax sheegaya markaa dadka kolka u horraysa waxaynu isku dayaynaa inaynu badbaadino aynu naarta ka badbaadino inaynu dawada gaadhsiinno si ay xanuunka uga caafimaadaan hadday taasi suuroobi weydana dee xujadaa lagu oogaya xilkana waa la iska ridaya ahdaafta tafsiiligaa ee aynu dacwadda ka leenahay waxa weye annahyu can alfasaadi fi lard in dhulka fasaadka laga badbaadiyo fasaadka diineed iyo fasaadka akhlaaqeed iyo fasaadka dhaqaale iyo fasaadka nabadgelyo intaasoo dhanba diin la'aan baa leh oo dacwad la'aan baa leh ifsaadku noocyada kala duduwane uu leeyahay waxaa kalifaya diin la'aanta iyo dacwad la'aanta waa laba qudwadood xaqa iyo baadilkuyo saa isu barbar socda haddii quwadda khayrku naaqusto tii sharkaa kor u kacaysa meel walba adduunyada balaaya ka yeedhaysa haddii dadku ay diin wada haysan lahaayeenoo xaqu gaadhi lahaa iyo nuurkan iyo iftiinkani maanta ma saasay adduunyadu ahaan lahayd bal idaacadaha dhegayso baroor iyo qaylaa isu baxaysa meel walba balaaya ka dayaamaysa markaasaa qofkii inuu iska xidhaabay kalifaysaa cadhada iyo ciilka ka qabanaya iyo dadkii ilaahay sida loo gelayo waxaa soo baxaysa awood daaqiyo ahoo xadda tallowsan oo aan u adeegaynin wanaagga laakiin xagga sharka u adeegaysa aqoonta iyo awoodduba haddaanay iimaan lahayn sharkay u adeegaan ilahay baa ka markhaati kacay sida ina almuluuka idaa dakhaluu qaryatan afsaduuha wa jacaluu acizata ahliha adillatan wakadalika yafcaluun dadka awoodda sheeganaya ee aan iimaan lahayn marka ay caalam soo galaan way fasaadiyaan dalkiiyo dadkaba way baabi'iyaan afsaduuha dadka ehelka meeshaa deggan ee casiisiinta sharafta lena waxay ka dhigaan dad dullaysan waa la duminayaa markaasaa la duqaynayaa markaasaa la baabi'inayaa markaasaa la leeyahy iminkay saxtao iminkay xor tahay iminkay xor tahay waaya iijaad annahyu can alfasaadi fi lard waxaa nabigu xataa uu dhiirinaya calayhi salaatu wasalaam qofka mu'minka isagoo dacwadda wada iyo wuxuu dadka ugu baaqayo horumarka diintu waa kow horumarka dhaqaale iyo dadku inay isku tashadaan oo cunadooda iyo dharkooda iyo dhuunigooda iyo dhismahooda iyo dhaqashadooda mustaqil ay u noqdaan ayaa xataa qofka daaciga iyo qofka diintana xil ka saaran yahay tii diinta marka meel lagu tiiriyo markaas nebigu wuxuu lahaa in qaamati saaca wa fii yaddi axadikum fasiila war haddii qiyaamadii iyo suurta la afuufayo midkiinna caleen yar iyo abqaal bahalkan la beero uu gacanta ku hayo fa in istidaaca allaa taquuma xataa yaqrisaha falyaqrisha haddii uu kari karayo intaa qiyaamadu dhicin inuu ka gaadhsiiyo beertaa beero war ha beero waar ha beero ha ka gaadhsiiye xadiidka bukhaari baa ku wariyay fi ladab almufrad waana saxiix war haddaa kari kartaan buu suurtii lasoo afuufayo inaad beer ka gaadhsiisaan ka gaadhsiiya buu nabigu leh calayhi salaatu wasalaam bal ummaddan oo wixii ay beeranayeen iska weydaarto bariis iyo baasto ku nool markab soo sido markabkiina mid madfac saaran yahay ayaa badda hor taaganoo hadduu doono ku ridayo dib u celinaya oo odhanaya naga joog markaasaa dadkii dhaqaalahoodii iyo dhuunigoodii ma hayaan iyo wixii ay ku noolaan lahaayeen waa muqawamaatulxayaa usaska ummadi ay ku nooshahay waxa kow ka ah ummaddu waxa ay cunaysa inay la soo bixi karayso waaya arkaanta dacwadda dacwaddu tiirar bay leedahay waxyaaba lafdhabar u ah kii loo yeedhayay iyo kii yeedhayay iyo kii xaggiisa loogu yeedhayay saddexdaa rukni baa u waaweyn shayga xaggiisa loogu yeedhayaa hore inuu soo marno waa diinta ilaahay qofka ilaahay xaggiisa dadka ugu yeedhayaana waa qof kasta oo muslima xamala ammaanata dacwa ammaanadan dacwadda qaaday waa qof kasta oo muslima ilaahay xaggiisa dadka ugu yeedhaya haddaba qofkan waa innagoo dhane iskala qaybin mayno waxba iskala feeraarin maynee qof kasta oo diinta ilaahay dadka ugu baaqayo waajibkan isu taagaya waxyaabahanaa la gudban alcilmu bimaa yadcuu ilayhi inuu wax barto oo uu sahay qaato shaydaan iyo ehelkiibuu weerarayaa waxna wuu saxayaa si uu wax u sixi karo waa inuu aqoon leeyahay waxa uu dadka ugu yeedhayo qul haadii sabiili adcuu ila allahi calaa basiira qodobka labaad qofkan dadka u yeedhaya ee isxil saaraya waxa weeye alcamalu bimaa yadcuu ilayhi shayganuu dadka ugu yeedhaya waa inuu ku camal falayaa oo sideedaba qofka marka qowlkiisa iyo ficilkiisu iswaafaqsan yihiin allaha inoo sahle waa arrin cajiib oo in badan dadka ku adage marka qowlkiisa iyo ficilkiisu iswaafaqsan yihiin buu qowlkiisu dadka maraa qowlkiisu markaasuu dadka maraa salafkii nin saalixahoo ka mid ah ayaa inankiisu wuxuu ku yidhi aabbo markaad dadka wacdido wa ilmeeya marka dadka kala wacdiyaanna waxba uma kordhiyo maxay ku dhacday wuxuu idhi aabbo gabadha goblantay oorida goblantay baroorteeda iyo ta iska oohinaysa baroorteeda isku mid maaha macnaha annaa'ixatu thukla laysat kannaa'ixati almusta'jara ta barooranaysa ee ilmihii u dambeeyey ka dhintay baroorteedu dee waxa weye waa ka dhab tan kale lasoo kiraystae iyadu malaa dad baa jira baroortoo lasoo kiraysto tayadu lasoo kiraystay iska oohinaysaa baroorteedu waa isnasaqaad badan baa ku jirtoo iyadu la mid maha buurtaa marka wuxuu tilmaamaya alkalimatu alxaya min alqalbi alxay kelmadda noole qalbi nool bay ka soo baxaysa qalbiga allaha inoo nooleeyo arrintaasi aad bay muhiim u tahay haddii kale waxaa imanaysa qofkan waxna sheegaya aan kuna camal falaynin inuu sawir xun ka bixiyo ciddii wax sheegaysay lafdigooda iyo ciddii diinta qaadan lahayd labadaba oo hebelba sidaa ma yidhaahda iyo wadaad hebelba sidaasuu yidhi ay caqabad dad badan ku noqoto arsabaraydka iska daaya baanu mararka qaarkood idhaahnaa oo dee sheekhow qaar culimaabaa ku jire ayaana la yidhaahdaa oo dee sheekhow qolo culimaabaa ku jire qaarkiinna miyay diidayaan qaarkiinna miyay qaadanayaan duul culimo qastaanu nahaye waa kii jiirada bilaabaya iyo wareegaysiga waa kii jiirada bilaabayay marka waa arrin laga maarmaana ficilku intuu saxa in ka badan buu qawlku qawlku intuu saxa in ka badan buu ficilka saxaa ayuu ficilku saxayaa sidaa daraaddeed baa diinteenna ilaahay wuxuu ka dhigay maqal iyo muuqaal maqal iyo muuqaal maxaynu uga jeednaa qur-aankiibuu soo dejiyo waxyigiibuu keenoo maqal baynu ku qaadannay muuqaalkiisiina ilaahay wuxuu ku soo raaciyey rususha oo rususha had iyo jeer sida waxyigaa aynu maqallay loogu camal falayo iyagaa muuqaal ka ah markaasaa waxaa ilaahay inagu addoonsaday nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam wixii aynu ka maqallayna inaynu qaadanno wixii muuqaalkiisu yahayna inaynu ka qaadanno isagana iyo siduu u camal falay ilaan qur-aan soconayuu haaye wainaka calaa khuluqin cadiim wainaka la calaa khuluqin cadiim kaana khuluquhu lqur'aan akhlaaqdiisu qur-aanka ahayd qur-aanku ayuu ku turjumay waaqica nololeed nebigu calayhi salaatu wasalaam marka isku day haddaad waalidka tahay iyo haddaad mucallinka tahay iyo haddaad siyaasiga tahay iyo haddaad sheekha tahay mid waliba ha isku dayo inuu muuqaalka wax ku soco muuqaalka inaad wax ku sacdo waaya alcamalu bimaa yadcuu ilayh waataynu soo maraynay axmed ibnu xambal baa arrintaa muhiimadda ay leedahay buu ka hadloo wuxuu ihi wax kala daayo axaadiidta nebigeen qorayay buui calayhi salaatu wasalaam waxaan isku dayi jiray buui xadiis waloo nebiga ka soo arooray oon qorayaba inaan ku camal falo ilaa afartan kun oo xadiid buu qoray baa laydhaa macnaa kitaabkiisan musnadka afartan kun oo xadiid wax ka badan wuu qoray laakiin kitaabkiisan baaba intaa ka koobanba afartan kun oo xadiid markii dambe waxaan soo maray buui xadiidkii sheegaya nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu istoobay ninkii toobayna uu siiye diinaar anigoon waxbabay ahayn baan mid toobin laa u yeedho markaasaan istoobay buuhi aan diinaarkiina siiyey maba xanuunsanayaba laakiin wuxuu doonayaa xadiid kastuu qoray oo qalinkiisu uu qoray inuu ficilkiisuna raaco waa arrin aad iyo aad u muhiima qur-aankana aayado badan ayaa tusinaya taa ka digaya yaa ayuha aladiina aamanuu lima taquuluuna maa laa tafcaluun war waxaydaan samaynayn maxaa ugu dhawaaqaysa kabuura maqtan cinda allaahi an taquuluu maa laa tafcaluun ilaahay agtiisa waxa ay tahay wax weyn cadho weyn waxa aad sheegaysa qowlkaaga iyo ficilkaagu inaanu iswaafaqsanayn nebi ambiyada ka midoo shacayb laydhaa baa ummaddiisii waaniyoo dacwaddii u gudbiya wuxuu leeyahy wamaa uriidu an ukhaalifakum ilaa maa anhaakum canhu waar waxaan idiin diidaya idinma weydaaranayo in uriidu ila alislaax waar inaan wax wanaajiyaa baan doonaya ma staطactu intaan karo wamaa tawfiiqii ila billaah muuqaalkaa isagoo nebigu inaynu ka qaadanna inagu tusinayabaainafarayabaa wuxuu leeyahay khuduu cannii waar xajka iga qaata markuu xajaya buu le waaray eega iga koobigareeya macnaa iga qaata khuduu cannii iga qaata waka sida loo xajaaye ee loo cumraystaaye salaadiibuu wuxuu leeyahay isoo eega salluu kamaa ra'aytumuunii usalli sida aa aragteena noo tukanaya u tukada ficilkiisa iyo qowlkiisa labaduba waxay ahayn xadiid ayay ahaayeen marka ficilkaagu waa inu waafaqsan yahay qowlka shuruudaha qofka yeedhayay ku jirtaa waxaa shuruudaha ka mid ah ixtisaabu ajri dacwata ila allah ilaahay inaad ajriga kaga doonto markaad dacwad iyo diin dad gaadhsiinayso eed wanaag farayso eed xumaan diidayso eed cilmi faafinayso eed cibaado dad ku hogaaminayso waa in ajrigeeda ilaahay unaad ka doonayso oo waxaan yaryara soke ee daciifka ah ee adduunyada iyo qaxwaheedaa yar intaa way iska iman doontaaye way iska iman doontaaye adugu aana taas ku meeraysanin haddaad jaamacad gelayso waxaad u gashaa diinta waxu tar haddaad macad gelaysa diinta waxu tar haddii aad aqoon kororsanayso iyo haddii aad wax sheegaysaba ilaahay ajri kaga doon marka adduunyadu way iska imanaysa imaamu shaafici ayaa waxa uu lahaa waar qofka adduunyo doonayaa aqoonta diinta un halaasima buuri iyadaa iska imanay sidaa darteed ayaa rususha had iyo jeer mid waloo ka midiba sida qaalibka ah markuu dacwadda qadimo iyo wuxuu dadka u sheegaya iyo tawxiidka waxa uu u raacinaya qul maa asalukum calayhi min ajrin wamaa ana min almutakalifiin wamaa asalukum calayhi min ajrin in ajriya ilaa cala allah nebi maxamedoo waxaad dadka ku tidhaahdaa war adduun idin weydiisan maayo wamaa ana min almutakalifiin kuwa isdhibayana mahi wamaa asalukum calayhi min ajrin in ajriya ilaa cala allah waar mushqaadayda weydiisan maayo waxaan idiin sheegaye ilaahay umbaan anugu mushqaadda weydiisanayaa iyo abaalmarinta lidaalik baa culimmadu ay isweydiiyeen qofku hadduu diinta faafinayo qaxwe iyo mushqaayo talow ma ka qaadan karaa in badan baa waxay ku tegeen qaar ka mida waxay ku tegeen waxba kama qaadan karo hadduu cilmi diineedba qofku dadka barayo hadduu imaam yahay iyo hadduu mu'adin yahay iyo hadduu mucallim yahay iyo hadduu sheekh yahay iyo hadduu qaariyo qur-aan barayo waxbaba kama qaadan karo waa cibaado ilaahay loogu dhowaado ajir uun lagu doono ayay ku tegeen qayb kalena waxay yidhahaan wuu ka qaadan karaa qayb saddexaad oo dhexdhexaadisayna waxay yidhaahdeen waar dadkaa la kala qaado ka qaxwihiisii u bisil yahay adduunyo helaya ee biilkiisa helayaa haa waxba yuu ka qaadan ajrigaah iska hays adduunkiisi wuu haystaa ajrina ha ku darsado laakiin ka aan waxba haysanin dee yuu cilmiga inagala dhimanin cilmiguna inaga lumine dee aan caruurta biilka u siina bayna oo markaa isagu biilka ha qaato masaariiftiisa hala siiya masaariiftiisa sidaasibaa maaragta ayaa ay ku jamciyeen marka taa waxaad arkaysaa qiimaha shaygan qaalinimadiisa ilaa waa wax had iyo jeer hadhaya oo dhaxala oo aaya ah ayuu reebayaa qofkani waa ubadoo ubad uu ka tegaya oo kale weeye dacwadan iyo diintan iyo hanuunkan uu faafinayo qodobka saddexaada laga doonayo qofka daaciga ahi waxa weeye asabru cala aladaa dhibaatada inuu ku sabro asalkeedaba haddii aad iska wanaagsanaato laakiin aad tallaabo sii qaadaad tidhaahdo waxbaan saxayaa oo dad baan soo saarayaa dad baan u gurmanayaa wax qalloocan baan toosinayaa yool baa ku qabsanaya hooyo yoolku muxuu ahaabay tii dad baan yoolkaba laga yaabaa inaanay fahmin madfac baa ku soo dhaco markaasuu yool baa inagu xidhmay hooyo yoolkaasi muxuu ahaa buu yoolka ma inagala hadashaamay yoolku macnaha waxa weeyaanuun waxaad noqonaysaa shay la soo eegto oo cid waliba oo cadow ahaydba ay soo eegato ilaahay baa wuxuuhi walcasri ina alinsaana lafii khusrin khasaaru bani aadam oo dhan way ku jira ila aladiina aamanuu wa camiluu saalixaat dadka mu'miniinta ee camalka saalixiinta camalka saalixaa sameeyey mooyaane waa dadkii noqday dad wanaagsan kow watawaasaw bilxaqi xaqa isu dardaarmeen macnahedu waxa weye dacwad bay u baxeen dacwad bay faafiyeen xaqii la isu dardaarmayba waa la isku haystaabee watawaasaw bisabri markaana sabir isu dardaarmay kolkay isu taageenba inay xaq ka hadlaanba waa la qabsaday markaasay yidha waraan xejisanno iyo inaan ka duulin iyo inaan ka simbirraxanin laakiin waraan sabirno marka asabr sabirkaasi buu ku tababarayay nebigu moxamed calayhi salaatu wasalaam asxaabtiisa saddex iyo toban sannadood saddex iyo toban sannadood oo diinta maka uu ka faafinayay toban sannana madiinuu joogay marka waxaad arkaysaa diyaarin nebigu qarni buu diyaariyey waxay ahaan carab shahaamad iyo raganimo iyo xaraarad badan lahoo marka far lagu fiiqo shan bay fiiqi jireen iyaguna markaasaa dabeedna loo bisleeya inay noqdaan waxa ay sidaan inuu yahay wax culus oo aan u baahnayn in lala buubo ama lala dido oo lala boodboodo uma baahna waxa ay sidaan waa ammaanatii u cuslayd iyo diin ilaahay marka dhabar ballaadhan inay yeeshaan oo sabir weyn asxaabtu ay yeeshaan baa lagu carbiyey tii bay markaa ammaanadii ummadda ku gaarsiiyeen waaya qofba qofka uu ka ilaahay agtiisa ka miisaan badanyuu ka iimaan badan yahay imtixaankiisu wuu ka badanayaa li'annahu arrinka uu wado dhabnimadiisaa badan markaasuu nebigu uhi ashaddu lbalaa'i alambiyaa uma asaalixuuna uma alamhalu faalamhal waxa ugu dhibaata iyo balaayo badan nebiyaasha qofba qofka uu ka sii wanaagsan yuu ka iimaan badan yuu ka imtixaan badanaya marka sabirku waa waxaa lagu sabrayaa dacwadda aad faafinayso waxaad ku sabraysaa dhibaatada kugu soo gaadhaysa waxaad ku sabraysaa wakhtigiiya maalkaaga baxaya waxaad ku sabraysaa jihaadka laftiisiaa sabir u baahan hadday miiska tahay iyo haddii ay miidaanka tahayba qofku cilmi iyo cudud wixii uu gudbinayo waa inuu ku sabraa asabr sabirka la doonayaa waa sabir iijaabiya maaha sabir salbiya waxaynu uga jeednaa musdalaxa dee aan iska sabirno eshi waa la kala reeyey taase waa la isku cabo wax dhaqdhaqaaqi karayaa ma jiro dhan waliba aan iska sabirno in allaha maca saabiriin oo la iska fadhiisto arrin iyo adduun iyo waxba toona aan la keenin iyo istaraatiijiya toona sabrun salbiyun waa sabir negatifa sabirka la doonayaa waxa weeyaan sabir istaraatiijiyad leh oo ku talagal leh oo aan quus lahayn oo abaabulkiisa iyo ummadnimadiisaba leh sabir iijaabi baa loo baahan yahay kuu nebigu wada calayhi salaatu wasalaam kaasuu ahaa isagoo gaalada la heshiinaya oo wixii ay codsadeen la saxeexaya heshiis sulx alxudaybiya maxaa codsateen inaanad bismillaahi raxmaan raxiim qorin kabi'i maxaa codsateen dee waxaannu codsanaynaa maxamed rasuulullaahi qorina inaga masax muslimka wixii soo cararay soo celi waaya istaraatiijiyadeeduu dhigtay markuu noqdu madiina ku noqday nebigu calayhi salaatu wasalaam marka sabirka loo baahan yahay maaha sabir ka fadhiisa ah iyo sabir waddada ka baydha laakiin waa sabir iijaabiya oo ku talagalkiisa leh ayaa loo baahan yahay iyo tabaabushihiisa iyo tala saarashada ilaahay la tala saaranayo waaya yaa bunaya aqim isalaa wa'mur bilmacruufi wanha cani lmunkar wasbir calaa maa asaabak aabbo dadka salaada oog wanaaggana far xumaantana u diid intaa haddaad wanaagba fartay xumaanna u diiday dadka waa lagu haystaayo wixii ku soo gaadhana ku sabir ilaahay baa wuxuu tilmaamay arrintani inaanay inagu gooni ahayn cid wanaag diidaysaa inay qof wanaag wada qabsato wax cusub maaha wakadalika jacalnaa likulli nabiyin caduwan min almujrimiina wakafaa birabbika haadiyan wanasiira rukniga saddexaad waxa weeye qofka loo yeedhayo qofka loo yeedhaya waa caalamka o dhan almadcuu ilayhi baa laydhaa waa caalamkao dhan waxaynu ku jahaysannahay waa ummadda o dhan yaa ayuha annaas qul yaa ayuha annaas inii rasuulu llahi ilaykum jamiica tabaaraka aladii nazla alfurqaana calaa cabdih liyakuuna lilcaalamiina nadiira risaalada rasuulku waa caalami gaalka ayaa loo gudbinayaa la gaadhsiinayaa dawadan qofka faasiqaa la gaadhsiinayaa qofka liitaa la gaadhsiinayaa hankaagu waa inuu sarreeyo intaasaynu ku soo ururin lahayn hawshan dacwadda oo aynu uga jeedno uun in xil weynina ina saaran yahay xilkaasina koox qura aan u ool laakiin ummadoo dhan ilaahay uu kala xisaabtami doono anfaca iyo dheefta laga helayo ajriga ku jirana waa taa arkaysaanoo nusuustaa iyo qaar kaloo badan ayaa ku soo arooray marka nicmo waxar leh nebi maxamedna ku dayday calayhi salaatu wasalaam qofka wax hagaajinaya waxau rasuulku tilmaamay sala allahu calayhi wasalam diintan inay qariibna ay ku noqon doonto aakhiru zamaanka fatuuba lilghurabaa waxa aan janno ugu bushaaraynayaa buu nebigu idhi diintaa qariibka ahee dadkuu ka soo taagan yahay ee colka lala yahay ee la nacsan yahay qof dadka qariibka ku ah qariibka ku ah culammada qaarkood baa waxay tilmaamaan qaraabada berigaas berigii hore qaraabada ama qariibnimaday diintu lahayd iyo qariibnimada imminkaa kala duwan beriga hore waxay qariib ku ahayd qofka aan shahaadanaya iyo ka ilaahay sheegaya iyo ka tawxiidkiisa sheegaya iyo waa lala yaabsanaa laakiin imminka qariibnimadeedu waa si kale dadkii oo aan shahaadanaya oo islaamkii ku abtirsanaya oo muslimiina dhexdooday diintii qariib ku tahay waatu cajiiba waa qofkiioo wixii u abtirsanaya haystana difaacayana haddana agtiisa ay qariib ku tahay oo waa qof sagagara oo la nasakhay si kalea loo barbaariyey markaa qaybo waaweyn oo diinta ka mida iyo shareecadda ku camalfalkeeda iyo dhaqankii nebi maxamed ayaa marka lasoo dhigaa buu odhanayaa war waxani waa bidce mabaynaan arki jirinba waxan xaggay ka yimaadeen ma waxanaa diina diinta weligeen baynu haysanee ma imminkaa diinta layna baraya wuxuu ka hadlayuu diidayaana waa usuushii iyo akhlaaqdii iyo shacaa'irkii islaamka jahli haya daraaddeed marka riwaayooyinka qaarkood baa waxay tilmaamayeen fatuuba lilghurabaa dadka had iyo jeer qariibka ku noqonaya islaamkooda ku mitidaya ku adkaysanaya kuwaasaa geed janno ama janno leh waxay riwaayooyinka qaarkood raacinaya aladiina yuslixuuna maa afsada nnaas waa kuwa hagaajinaya waxay dadku kharibeen dadku waxay kharribaanunbay iyagu daba socdaanay hagaajinayaan oo ay toosinayaan oo aanay iyagu isdhiibaynin oona raacaynin qofka muslixa waa qofka daaciga intaa markaynu ka soo gudubno walaalayaal ilaahay baan ka baryay anigii idinkaba inuu wixii aynu sheegnay inagu anfaco wixii aynu maalmahan soo sheegaynayna bani aadan baynu nahay wixii inaga simbirraxdaynu in maaragtay ilaahay u inaga dhaafaa baynu weydiisanaynaa intaa kadib waxaynu isu dardaarmaynaa dardaarankeenu dee kana dunyada lagu kala tegayana waa noqon karaa kii aakhirana wuu noqon karaa oo qofka muslimka ah markaad walaalkaa kala tegaysaan ha ku talagelin inaad ku soo noqonayso waxaa dhici kara aya wakhtin in lagu gacan haadiyo oo malaggii inagu kayroobsanaayoon shaqo kaleba lahayn inuu kudhaa iska soo wareeji waa midaad ku talagelayso weeye waa ka nebigu xusaya calayhi salaatu wasalaam ayna barayay qof kastooo inaga mid ah in dardaarankiisa uu qornaado dardaarankaagu ha qornaado ay ku talagelin inaad subaxii soo toosayso markaad habeenkii seexato ama bahashuba meel dhow meel dheer ma jirtee abwaalina kuguma rakibnee in yar bay kaaga duuli kartaaye in gabal kugu dhacayo ha filina dardaarankaagu ha qornaada buu nebigu inagu tarbiyaynaya calayhi salaatu wasalaam marka maalmo yar baynu halkan joognaa waa hubaal maalmo yaroo kooban baynu joognaa taa waxaa markhaati ka ah nusuusta faraha badan ee ilaahay inoogu warramay qur-aanka iyo xadiidka rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxaa markhaati kaa waaqica waaqica aynu arkayno sida laysu sii riixayo salafkii mid mid ka midabaa saaxiibkiibuu u yimi magaalo caasimada buu degan yahay wuxuuhi waar hebelow waxaan kaa codsan lahaa meherad baan furanayaa suuqa halka ugu camiran inaad igeysa buuri wuu soo kaxeeyeyoo xabaaluhu geeyey waar maxaa dhacay buuhi magaaladii waad iga saartee adeer meesha magaalada u camiran waa halkan buuhi xabaalahan ma haye buuhi wax tegay oo ka soo noqda kii aannu sii qaadnaaba wuu ku libdhaa mana soo noqdo waxaa hubaala buuhi meesha laga sii socdo iyo meesha lagu soo socdo meesha lagu soo socdo unbaa dadku u badan yahay buuhi anugu taasaan ku hayaa buuhi meesha laga sii socdaana way madhataa un meesha laga sii socdaana meesha lagu socda unbaa buuxsamaysa ta laga sii socdaana way madhan noloshaynu iminka ku jirnaana ma aha xayaatan sudaa nolol macnodara ku fadhida maaha nolosheennani ma dhammaanayso ee waynu wareegaynaa un wama almawtu ilaa rixlatun hayra annaha min almanzili alfaani ila almanzili albaaqi ninkaa shaacirkaa waxa uu leeyahy noloshu maaha mid dhammaanaysa laakiin waa geeddi halkan dhammaanaysunbaa laga guurayaa halka baaqiga ah baa loo guurayaa oo daarta dambe ah marka waxaa laynooga baahan yahay talow cid waliba taariikhunbaa ka hadhee maalmaha yaree halkaynaynu joogno talow maxay taariikhdaadu ilaahay agtiisiiyo ummadda agteedaba noqonaysa iska cun iyo iska dhereg iyo iska cab iyo iska waxee taasi waa siduu u fikiro qofkaan iimaanka lahayn laakiin qofka iimaanka li talow talow talow buu leeyay maxaa dambayn maxaa dambayn marka waxaynu isu dardaarmaynaa inaynu ilaahay ka xadhig xidhanno subxaanahu wa tacaala inaynaan ka go'in ayaynu ayaynu isku waaninaynaa inaynaan rabbigeenna ka go'in ilaahay oo naga go'in ilaahay waxna sahay qaatana alla kacabsi baa u fiican waxaynu isku waaninaynaa oo kale saa aynu horeba u soo sheegnay cudurka jahliga la idhaahdo waa ka ummadda islaamka dilay jahligu dadkii oo diintoodii waa u nisbo sheeganayo ka jaahiliina waa sababta uu nebigu sheegaya islaamka waxa qariibka ka dhigayaa waxa weeye isagoo ehelkiisii dhex jooga jahliga ay kaga sugan yihin qofku hadduu jaahil yahay jaahil hadduu yaha waxa uu ka jaahil yahay calun buu isaga noqdaa marka shay aanu aqoon u lahayn waa waxa badan inaanu jeclayn marka aqoonta diinta inaad kororsataan oo ka kobocdaan oo ku dadaashaan sida bahashan adduunyadaa loo soo saarayo ee dugsiga sare ugu gelaysaan ee dubloomada uga qaadanaysaan ee luqadda luqadda ugu baranaysaan luqaddaa gulubaagadhabaada kala duwan lagu hadlayo waxa loo baranayo loogu dadaalayo qofkaasi muddadaa kooban uga soo baxayaa waxa weeye shuruudda lagu xidhayna aad baastid maruunaad sida dadka kale u shaahaysid buu qofkaasi leeyahy oo waxaa kuu kordheen waar waxaa kuu kordheen miyaana tan xaggan ka eegaynin ilaahay diintiisa ilaahay diintiisa in la barto waa arrin waajib waajib bay nagu tahay carruurtoo qudha maaha laakiin ciroolaha abuubakar sidiiq iyo aabbihii abuuquxaafa iyo inankiisii cabduraxmaan saddexdoodaasoo meel wada fadhiyaa wax baranayay oo weliba nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay waar odayga timihiisu aad bay u caddaadeene odayga timihiisa inaga caseeya hayru shayba wajannibu sawaad madowga ka daaya oo odayga madaxa aad u cade bal u xineeyo timaha bedela buu leeyahay waa ninka da'daa gaadhay kii awowga waha uu fadhiyo ayaa diinta loo dhigaya oo cilmiga baranayo marka cilmiga lagama weynaado cilmiga lagama weynaado saaxibulmadhab axmed ibnu xambal raximahullah ayaa markii da'diisuna ay weynaatay aakhira cumrihi madhabtiisana ummadda in badanoo ka mida ay raacsan tahay oo ay dee laguba dhaqmayey ayaa sunnaha iyo waxa lagu dhaqmaa qur-aanka ee macnaha had iyo jeer culimmadaasina dee wuxuunay raacayeenun iyaga qudhigoodu nusuustae isagoo madhabtii qoray oo wakhti dambe joogaa la arkayay isagoo tawaad sita tawaad tawaadu waxa weeye bahashi yareeda khadka lagu shuban jiray wuxuu sitaa qalinkii yaraa ee geedka ahaa iyo tawaadda ah markaasuu labadaas u istarayaao wuu qorayaa weli xaashiyii buu sitaa iyo tawaaddii qalinka khadka ahayd markaasaa lay xataa anta yaa axmed axmed oo aduguna weli ma waxbaad baranaysa maqaalad buu reebay dhaxalgalo wuxuu hi min almixbarati ila almaqbara war mixbaradaasumaa ka tegayaa buui bahashaa yare khadka maalintaan dhigaya waa maalintaan maqbarada tegaya buui maqbaradu waa xabaasha qoraalkanun baan ka tegaya xabaashun baan tegaya qaladkaynu fahamne waxa weeye qofku hadduu mutacalim noqdo jaamacad maadiya matalan uu ka baxo qofku hadduu oday iska yahay koofiyad weyn gashanoo cumaamadiisii sitoo haybad leh qofku haddii uu yahay qof magacba iska yeeshay soo wad soo wad ama da'ba uu gaadho inuu u qababa waxbarashadu inay ceeb tahayba inuu ama kitaab yar barta ama alif ka barta ama kadaa barto ceebbaabay dadkeennu arkaanba war waa cibaada cilmigu waa cibaado cibaadadana dee goorta salaada aad daysu bad cilmigana daynsaa marka adduunyada aad ka tagtaa marka ummaddan islaamka waxa siloonka ka dhigay iyo sida aad arkaysa ee aad la yaabayso ee ummadaha ka reebay waa jahliga jahliga diintooda iyo macaankeeda iyo waxa ilaahay uu ka doonaya ay ka jaahil yihiin ayaa halkaa dhigay jahligaasaa halkaa dhigay markaasaa qofkii aanu garanayn iyo isxigaan yayse kala durugsan yihiin talow muxuu u nool yahay halkuu ka yimi halkuuse ku socdaa maba garanayaba qofki ma garanayo marka waxaynu aad iyo aad isugu waaninaynaa barashada diinto alxamdulilah maanta dhib yar shabakadaasaad ka geli karaysaa cajaladii baad qaadan karaysa wax waliba wuu kuu sahlan yahay inta aad siyaasadda akhbaarteeda iyo warka siyaasadda dabagashee diraasayso barhkeeduun diinta sii barhkeed ama rubuceeduun diinta sii waxaad arki doontaa adiga oo sannadkii wax aad u fara badani ay ku kordheen cudurrada bulshadeenna cudur aad u khatar badan weeye cudurkaa jahligu waana ka keenay ummaddu inay halkaa runtii ku soo dhacdo cudurrada u baahan inaa aad ugu baraarugsanaatan waxaa ka mida cudurka la ydhaahdo qabaliyadda marar badan runtii inaynu isxusuusinno weeye halkii iimaanku soomaalida u galay halkii iimaanka ilaahay iimaanku aanu inaga qoonmine halkaasuu u galay dabeetana waa la wadayaa annaga reer hebela iyagoo reer hebela saasaa loo sii wadayaa ilaa marka dambe ay ku intihooto oo wadaadku aad buu inoo wacdiyeeyo wacdigiisuna maasha alla u wanaagsanaa horta qolamu ahaa ilaa ay taa ku intihooto nin sheekhaa wuxuu idhi magaalaan u soo hoydayoo niman soomaali oo aanu aan isgaranaynayna ay soo dhoweeyey si wanaagsan bay ii soo dhoweeyeen aad bay ila dadaaleen habeenkiina ninbaa lay raaciyeeoo markaasaa lay adigu sheekha qaabilo intuu aroorta dhoofayo bal meel soo seexi dhexda markaannu sii soconnay wuui horta sheekh xaafaddu xaggay ka soo jeedaa markaa waxaan idhi buuhi niyo kuu sheegi maayo berrinta haddii ilaahay ka dhiga markaan dhoofayo ayuunbaan insha allahu kuu sheegi doonaa oo maxaa dhacay dee waxaaba laga yaabaaba jiifka caawa inaan seegaba haddaan kuu sheego haddaanku idhaahdo reer hebel reer hebelkii baa noqon kara kuwa a isdheedeen oo isnacdeen oo istagaasheen kadibna muraayadoodii baad ayaad iga dhex arki kartaa dabeedna sheekhowna kala kaxee baad odhan kartaa marka si aanan u jiif seegin bal markaan si aanba baxaya haynoo ahaata markaasaan sheegi doonaa iminka walaaltinimadeennu yay dhaawacmina si aan ku wada soconno arrintaas waa arrin aad u adag runtii waxaynu odhan karnaa dadka way ku qalloocata islaamku ma diidana in dadku isu abtirsadaan oo ehel la noqdo oo nasabkii iyo xididkii la kala garto oo wuxoo dhammi kala caddaadaanoo qofku cidduu ku abtirsanaya uu garto qaraabada uu xidhiiyo waa la doonayaa laakiin tan maqaayiistoo dhan noqotee wax walba lagu halbeegayo ee lagu halbeegaya cid walba qofka shakhsiyaddiisii lagu beegayo ee dadkii kala goysay ee waxa uu qofku u dhimanayo aanu diin iyo imaantoona u dhimanayn iyada uu dhimanayo ee waxa uu cid ku xidhiidhinayo iyo wuxuu ugu burinayo iyo waxa uu wax ku siinayo iyo wuxuu dad uga kaga eexanaya iyadii ay noqotay baasha sida qalloocan loo isticmaalay nebigu wuu ka digayaa wuxuu leeyahy dacuuha fa innahaa muntinna war iskaga taga way uraysaaeh maray qaaryar wadwadeen asxaabta ka mida oo ay ka soo yaro yeedhay kelmado ayaa wuxuu uhi dacuuha fa innahaa muntinna war baashaasi way uraysaa iska daaya waa nebiga afka macaana ee kelmadaha aad isaga ilaalin jiraybaa way uraysaa buu leeyahy mabaadida cid qaadatay ma jiro shuuciyaddu dee waad garanaysa halkii qabyaalad ka taagnayd raasamaaliyaddu waa sidoo kale islaamkuna waaba ka sii horeeyaaba marka taa waa soomaalidu qalad bay aad iyo aad u fahamtay masaajidkiibay ku kala tegayaan xafiiskiibay ku kala tegayaan iyagoo gaaladii dhex jooga haddana reer hebel ay wataan mid waliba telefoonkiisi yaraada halkaa ugu jira maxaa la yidhi reer hebel waynu islaynay war haddayna kala kaxeeya buu leeyahy saaxiibadii waynu islayno xaggii baynu reerihii isku laayeene inana waynu islaynay saacaddaa laga bilaabo ina kala kaxeeya marka cunsurkaa cunsurkaasi aad buu khatar badanyoo ururna idiin dhismi maayo masaajidna dhismi maayo walaaltinimana dhismi mayso inta ardaaga guntiga lagu haysto bidacwa aljaahiliyati waala bayna adhurikum nebigu waxa uu leeyahy ma ku yeedhintiiyo tollaa'adeydii tolla'ayaydii jaahilinimada ayaa wadaan anigoo idin dhex taagan buu leeyahy nebigu calayhi salaatu wasalaam taa waxaynu ugu celcelinaynaa balaayaaf lagama dhowre eh waa aafada u weyna ummaddan haysata cudurrada bulshada ayaa runtii cudurkaasina uu ka mid yahay markaa way isaga digaynaa wadaad iyo waranlaba cid ka badbaada way yar tahay waa isaga digaynaa had iyo jeerna qabiilku kolba qofka taqwadiisu intay la-eg tahay weeye mar kastoo taqwadiisu sii yaraato maradkaasina aad iyo aad buu usii badanaya waxa laga maarmaana halkan markaad joogtaan inaad garbaha isqabsataan sidaasaa gaalnimana kaga badbaadi kartaan fitanka meesha ka jirana kaga badbaadi kartaan sidaasaa ubadkuna idinku badbaadi karaa qoysaskuna idinku badbaadi karaa intanaan meelahan marmaraya waxaa ii muuqatay runtii mushkiladda weyne meesha taalla inay mushkiladdii qoyska noqoto oo dadku duunyay doonayeen duunyo ayaa loo soo orday markii halkan ma dacwad baa taloo loo soo orday markii halkan la imanayay maxaa odhan lahaydeen dacwad miyaa loo yimi aan gaalada u geyno mee duunyaa loo soo orday talo hebel ma isdhiibay weli ma la ictiraafay weli ma loo qoray weli ma loo dhiibay waraysigu halkaasu ka socdaa duunyaynu doonayna laakiin dadkii baynu weynay haddaad oorida weydo oo ubadka aad weydo maxay duunyadii taraysa dad la helyaaba duunyo la hel bay odhan jireen soomaalidu haddaad dad hesho duunyana waad helaysa haddaynu dadkiiba weynood habartii weydoad carruurtii weydo maxay duunyada iyo shilimada aad heshay ay kuu tarayaan mushkiladda qoysku waa mushkilad qaa'ima waa mushkilad taagan marar badan baa kolkaad sii yaro waraysato dadkiioo nafla caarida ayaa wadaad safarahoo iska miskiinoo soconaya ayay ku dhegayaanoo waxay odhanayan bal waannu ishaysanaa wax ka dheh maxaan odhan karaa waaban socdaabe maxkamad baan idsida dowlad markaad sii yaro warwaraysta waxay ku leeyihiin sabaraydkii baannu samaynayo markii hore waabaannu isnasaqayno waxaannu lahaynaa wax ku hesheenuun laakiin waannu isku qaraxnuun markii dambe iyaduna waxay tidhi uun anaa leh ninkiina wuxuu idhi anaa leh kii inoo qaybi yidhi ayaaba laga dulboodayba marka arrimuhu meel adag bay marayaan mushkiladda qoyska intood diraasaysaan cudurrada qoyska soo dhex galay in diin ku dawaysaan ta aynu ku talin lahayn waa taa weeye dadkana inaa uruurisaan intiina halkan joogta isku dambaati isku dambaad tihiin waxay ilaahay agtiisa iyo ummadda agteedaba sharaf ku yeelan kartaa diin iyo duunyana idiin badbaadi karaa marka aad dhan keliya u wada jeesataan waxaa rasuulku xusay sala allahu calayhi wasalam fitnadu inay sii badanayso aakhiru zamaanka diintiisu qofka ay ka fitnoobayso wakhti baa dhici doona buu nebigu ihi aakhiru zamaanka qofku waa bariisan doono isagoo gaala gabalkaa u dhacaya isagoo islaama gabalkaa u dhacaya isagoo islaama waaguna wuxuu barayay haddana isagoo gaala saasay gaalnimada iyo isu dhex marayaan islaamnimadu wuu ka baxaya wuu soo galaya wuu ka baxaya wakhti buu ka sii warramayay nebigu calayhi salaatu wasalaam waxaa xaaraanta la ydhaahdaa ay aad u baahayso xalaashuna ay yaraan doonto qofka mu'minkaa maalkiisa ka ugu khayr badanina uu noqon doono xooga adhaya yarcaa biha shacfa aljibaal uu ku raacayo buuraha dhulka qarfooyinka ah iyo hawdka intuu la tago sakada halkaa uu kaga bixinayo oo adhigiisaa wuu iska raacan doono laakiin magaalo iyo arrinkeed markuu dhex galo xaaraan uu booshaaqayo su-aalaha u badani waa xaaraan lagu warwareegayo ayay ka imanayaan min doofaar ilaa khamri ilaa ribo ilaa qaawanaan waxaasoo sidaa isu dhex maraya ayuunbaa maaragtay dadkii ku xeeran meeshii laga shaqaysanayna u badatay waxaa loo baahan yahay walaalayaal inaad xalaal miirataanoo qofka afka waxa gelaya u eego afka waxa gelaya hadduu xaaraan noqdo wuxuu kaa saamaynayaa ubadkaaga ila waqudiya bilxaraam buu leeyahy nebigu xaaraan baa lagu koriyey qofkana see ducadiisa loo aqbalaya waxay kaa saamaynaysaa ducadii oo aan la aqbalayn waxay kaa saamaynaysaa xaaraantu mustaqbalkaagii oo wax alla waxa asad iyo bino aad xaaraanta ku dhisto toban awow inta la kala dhexlayo dembigooda aduun bugsaaran yihi fa calayka wisruha wa wisru man camila biha wax alla wixii ciddaa haysatoo dhan odaygii baa nooga dhintay tobankaa daarood xaaraan baanu ka soo dhisi isagunbaa qabriga loogu dambaynaya oo loo haystaa marka balaayadaa faraha badan ee dabadaysaysata aad iyo aad baynu uga digaynaa maalmaha yare kooban taariikhda waxa aynu ku qaadanaynaa wax wanaagsan ha noqdo laakiin wax ilaahay inoogu cadhoodo yuu noqon waxaynu u nool lahay inaynu ilaahay raaligelino waxaynu u nool lahay inaynu jannadiisa hello si wanaagsan uu inoo casuumo imtixaanka aynu ku jirno aan garanno oo si wanaagsan aan uga dabaalanna ilaahayna ha idin waafajiyo intaasaan anugu odhan lahaa idinka laftiinna dee haddii wax fikrada aad na faraysaan oona u kordhinaysaan dee ha loo furaba ila tahay dadka sheekhow malaha iyadoo qofku xagga dhismaha uun iyo wax dhisid iyo wax toosin uun arrintu ay tahay wallahu subxaana wa tacaala aclam